taliyaha ciidanka debdemiska somalilan sarreeye guuto axmed maxamed xasan sawaaxili ayaa u sheegay v o a sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyey gurigan shalay ku gubtay koonfurta magaalada hargeysa shilkaa dhacay wuxuu ahaa shil aada u murugo fara badan buu ahaa waa naloo yeedhay oo nina zero nambarkii ayaa laga soo dhawaaqay waxaa la yidhi guri baa gubanaya laba caruurana way ku xidhan yihiin baa la yidhi markaan u gurmanay laba degmaan ugu gurmanay degmada markaan joogno lix labaatana juun iyo degmada maxamuud habe la yidhahdo aan ugu gurmanay markaanu meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holacaysa marka waxaa lagu yidhi caruur baa ku jirta markii aanu jibiyaanu galnaynu waxaan ka soo saarnay laba caruuroo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruuroo kaloo nool baanu ka soo saarnay maqsinka labaad waxaan ka soo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran marka mushkiladu waxaa weeyaan guri hadduu gubanayo gudaha ka gubanayo waxaa la ogaan karaa markuu dibadda usoo baxo marka waxyaabaha foosha xunle waxaa weyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa lagaga tegaya marka dabdamiskii inta uu soo socdo intuu maxaa la odhaa dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa dabkana time of detection waxa dha baa jira dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado goorra la imanaya goorra maxaa la idhahdaa gargaar la fidinaya dabkii waa la baktinaya khasaari baa yaraanaya marka labada caruura laba waxaan kala yar gabadh iyo wiil laba sannadood iyo afar sannadood kala jiray oo handaraab bay ku xidhnayeen iyagu gurigii markuu gubtay meela ka baxaan bay waayeen markii aanu ka jeebinayn laba carruur ka soo saareenna laba carruur oo kaloo rafanaya oo maqsin kale ku jira ayaanu ka soo saarnay iyo laba ninoo waalan dhinaca kale taliya sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada dabdamisku ay kala kulmaan marka la eego carruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan sababta horta waxaa u ah dadka iminka caruur baa lagaga tegaya guri inta hoosta lagaga xidho weliba silsida lagu xidho oo sawiraan ku tusi karaa iminka ayaa inta laga taga tvga loo sisiraadaya ama dab nool baa laag dhigaya marka laba sababo ayaa hadda jeer dabka sababa marka dadka waxaan ku waaninaya amba aan u sheegaya in mamnuuce ta horta caruur yar guri in lagaga tago midda kale in handaraab lagu xidho midda saddexaad la yaab kale waxaa weyaan silsilada lagu xidhay ama qofkii ha waalnaado amba ha noqdo maxaa la dhahdaa marka guriga leedh gubto uu gubo waxaa la isticmaalo waxyaabo ka badan blaaga waxaad umarsa guri telefishin ka siraadmayo combyuter lagu isticmaalayo lagu isticmaalayo taraajadii washing machine lagu isticmaalayo gurigiina caruura lagu xidhay oo lagaga tegay marka de overhiting ayuu qaadaya wixii uu kublaanay marka waa inu gubtaa marka sababahaasaa keena taliyaha ciidanka debdemiska somalilan sarreeye guuto axmed maxamed xasan sawaaxili ayaan weydiiyey isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan isagooo sheegay in ay fududdahay haddii ay dadku u dheganuglaadaan fariimaha badbaadada dabka gaastu khatar maaha gaastu wax qarxana maaha dadku hadgaas baa nagu qarxaday gaaskan qarxishay waxaa weyaan olol weyn baa baxaa marka sandarka ama haantu hadduu dab weyn in badan ku jira de uu qarxi doonaa laakiin dab inaga qarxiya mweli ma lihin marka mushkilada dabka keento waxa weyaan dumarka had jeer markay gaasta haanta furaan ee shooladana furaan ee wax ku karsadaan ayay waxay sameeyaan shooladun bay ka baktinayaan marka haantii iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuule pressure la yidhaahdo marka wuxuu noqonaya marka inuu habo ama uu liigo liiga uu liigo markaa guriga madbakhio dhan buu ayuu ku fidayaa marka qofkii iska baraadna ayaa sooranaya shid maxaa shooladii marka waxaa samaysmaya holoc holociiba marka amba barkiisii qabsanaya amba jirkiisii qabsanaya marka waxaan dadka kula talinaya hadee jeer marka gaas loo yimaado madbakha loo yimaado waa inaad horta marka hore eegta haantu ma xidhantay shooladu ma xidhantay hamarka la yidhaahdo hadda jee waxaan ku nasiib badan waxaa noo furan albaabada iyo daaqada ayana wada furan marka labada markaad huusatid ayaad haantii furaysa shooladiina in yar furaysa markaasaa siraadanaysa muhiimadda waxaa weyaase marka dambe raashinka aad dhamaysid waa inaad shooladiina ka xidha kana xidha maxaa dhaa haanta aad ka xidha marka waxaa tahay safe laakiin haddii intaas ka timaada iska siraadidun aad wixii ogeyn waa waxaan hadda jeer holaca samaynaya khadar maxamed cakule v o e hargeysa